ururka horumarinta bulshada jowhar ayaa waxay maamulka hirshabeelle ku wareejiyeen shan boqol oo jawaanaha kuwaasoo ay ugu talagaleen in lagu xiro buuqda ka baxday tuulada baari oo hoos timaada magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si loogu gargaaro dadka ku dhibaateysan halkaasi dhalinyaradan ayaa waxaay ku wareejiyeen deeqdan jawaanka ah gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed baari ayaa dhalinyarada horumarinta bulshada kaga mahadceliyey garab istaaga ay u sameynayaan dadka ku dhibaateysan fatahaadaha webiga shabeelle waxaan si kal iyo laab aan ugu gudoomayaa dhallinyarada aniga aan ka mid ahay jawaanadan iyo kaalmadan ee jawaanada ah ee ay ugu talagaleen fatahaadda ka baxday degmada jowhar waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waa idinku boorinayaa iskaashiga qiimaha iyo qaayaha leh waxaan rabaay ilaahay ka sokow inaan u mahad celiyo hay-adda tubta nabadda ee ka qayb qaadatay isku duburidka dhallinyaradan ee dadaalka weyn sameeyey waxaan filaa tii ka horaysay in ay qayb ka ahaayeen tubtana wada dadkii ay soo tababartay oo dhan fatahaadaha iyo nadaafaddaba haddana waxaan isku boorinaynaa inaad laba laabtiin waxaan isku boorinaynaa qof kasta ee muwaadin ah ee halkan ku sugan iyo kuwa kale uu u sheegi doono haddii ay xal magaciisii qashin ay dhulka ka qaadaan in ay noqonayso mid wax tarto oo nadaafadda qayb qaadato adduunka waxaad arkaysiin hal doolar ama nus doolar laisku darsaday waayo waxaa mucaawano lagu keenaya waxaa ka shaqeeyey idinkoo kale dadaa iska soo aruuri hooyooyinaa iska soo aruuri aabbooyinaa iska soo aruuri dhallinyaraa iska soo aruurisay intaas waaye intadna loo keeno oo mucaawanaan qaadanayna aan dhehayno annagaa isku filan annagaa magaciisii ku filan dadkeenna iyo deegaankeenna in aan ka qayb qaadano ama aan hormarino waxaan leeyahay aadaa umahadsantiin dhallinyarada iscilqaantay ee maxaan ku dhahay volonteerka ah waxaan leeyahay aadaa umahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad hay-addan tubta nawadane aadaa magaciisa ugu ammaanayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay hay-ad tubta nawadda in aad noo kordhisiin tababarada aad siisaan ama magaciis tareenigada aad siisaan dhallinyarada iyo bulshada qaybahooda kala duwan aadaa umahadsantiin waana idinku gudoonay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa markii ugu horreysay ee dhallinyarada horumarinta bulshada jowhar ay ka qayb qaataan fatahaadaha webiga shabeelle